waxaan bilaabi doonaa dhowaan haddii la yidhahdo ayadana aan dah furi doonaa in aan bilaabno canshuurtii guryaha oo iyaguna xafiisyo ku yeelan doona degmooyinka oo dhan si loo fududeeyo in degmo kasta dadka degan iyo guryahay ku leeyihiin ay iska diiwaan geliyaan kuna bixiyaan xuquuqdii lagu lahaa taas waxay fududaynaya in daqliga ka soo gala gobolka banaadir degmooyinka in dib loogu celiyo si loo horumariyo degmada aan xoogga saari doono in aan isku tashanno aan awood u yeelno in daqliga aan rabno inaan ku horumarino magaalada muqdisho inaan ka soo saarno dadweynaha ku nool magaalada muqdisho tanna waa bilowga u koowaad waaratan waxaa daa roobab waddooyinku way naga xirmeen si haddaan daqli la abuurin suurtagal ma noqon doonto inaan biyahaas iyo waddooyinkaas aan wax ka qaban marka waxaan xoogga saaraynaa in aan daqli annagu aan leenahay oon ahayn midaan dibadda ka tuugsanay inaan soo saarano si aan horumarkii magaalada u baahnayd aan u gaarno insha allah waxaan rajaynaynaa waxqabadka maanta bilowday inuu noqon doono mid mana dhala macnaheeduna ma noqon doonto inaan wax furno oon ka tagno waxaan ku samayn doonaa dabagal joogta ah dadkuna waxay ka noqon doonaan markhaati wax kasta oon furnay insha allah waxaan ku samayn doonaa inaan dib usoo fiirno shaqadii aan furnay inay sideeda ku socoto inay faa'iido dhashay dadweynaha